wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka bilowday kormeer lagu sameynayo baqaarada raashiinka lagu xareeyo si looga hortago raashiinka dhacay ee ay ganacsatada keenaan baqaarada qaar ayaa lagu arkay raashiin dhacay kuwo u dhow inay dhacaan iyo qaar halaabay oo ay galeen cayayaan kuwaasi oo bulshada laga iibi rabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa ka warbixiyey kormeerka ay sameeyeen isagoo oo digniin u diray ganacsatada
saarkay waxaa markhaati la ka ah inaan dul joogno bakaarkii wax nalagu sheegay arintan ugu weyn waxaa weyaan horta dhibka wuxuu ka yimaad haddaan eegnay burkan halkaa maanta ku jiro kuwa halyeeli halaaba wuu jiraa laakiin dhicitaan haddii la fiiriyo waan arkay dhowr xabo waxaan arkay shan iyo labaatanka inay qaarkood ay dhacayaan qaar waxaa weyaan lix iyo labaatanka waan u jeedaa qaarne yani sanadkana ku jirno qaar waxay dhacayaan bisha labay tobanaad oo lix bilooda qaar weli dhiman insan dhicin laakiin problemka ka yimaado halaabida marka lagu leeyahay bakaarada aan ku jirno hal dirishada ma laha wuu xiran yahay waa qam waxaan ogaa bakaarada wax lagu keedin alaabta inay heshaan ay helaan hawada sida burka naftiisa ku nafsan ganacsataan u siinay waa dhowr jeer laba jeeran digniin bixinay laakiin hadda waa last warning digniinka ugu dambeeya aan bixinaynaa baqaar kasto ama dukaan kasto ama farmashiye kasto ama supermarket kasto lagu soo qabto in alaabta ay galaan ay dhacday waxay muteysanayna saddex wadiiqo mid kamid ayay buudnaysan doonaan inaan shadka ganacsadan kala noqno inaan ganaacno iyon xabis maxkamad u gudbino intaas waa digniinta ugu dambeyso hay-adaas dhowrkan waxaan leeyahay waa shaqadiina inaad mar walba alaabta ka soo degayo tikada inaad hubisaan si fiican u hubisaan alaabtan oo dhan hadday ka soo galaan xuduudada iyo hadday ku jiraan bakaaradaba waa shaqadiina idinka waxaan idin faraya shaqadaas inaad ka soo baxdaan ma doonayno dadkayna muslimka soomaaliya reeraada jubbal inaan sino raashin dhacay ma ogolaan sababto haddaanu ogolaano ilaahay berinta subxana wa taala nala xisaabtamaya marka inta ilahay nala xisaabtamin waxaan doonay anaga ganacsada inaan la xisaabtano ganacsatada magaalada kismaayo keena raashinka dhacay ayaa mutaysa doono haddii lagu helo xarig iyo sidoo kale ganaax lacageed iyada oo looga gol leeyahay in bulshada laga ilaaliyo saameynta caafimaadda ee uga imaan karta raashinka dhacay